Maalintii shalay dagaal culus oo khasaare dhaliya ayaa dhex maray ciidamada maamulka Somalilan iyo kuwa isku magacaabay SSC Khartoum. Dagaalka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexeysa deegaanka Qoryaalood iyo degmada Buuhoodle oo ka wada tirsan gobolka Togdheer. Waxaa la sawirinayaa khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay dagaaladii shalay dhex maray ciidamada labada daraf, walow aanan helin khasaaraha rasmiga ah inta uu la egyahay. Dagaaladan foolka foolka ah ayaa yimid kadib markii ciidamada isku magacaabay SSC Khartoum iyo kuwa maamulka la baxay Somalilan ay maalmo is horfadhiyeen. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dagaal culus oo socda iyadoona ay ka qaybgalayaan gaadiidka dagaalka ee loo yaqaano tiknikada. Somalilan iyo SSC Khartoum ayaa dagaalkooda salka ku haya gobolada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle. SSC Khartoum ayaa dooneysa inay maamulkeeda ku ballaariso deegaanadaas halka Somalilan ay aaminsan tahay in deegaanada iyo gobolada diriirta ka dhaceysa iminka ay iyadu ka talinayso